markana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa la diyaara xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo markii uu ruushku weerarka ku qaaday dalka yukrain waxaa durbaxaysadaasi laga dareemay dunida oo dhan laakiin meelaha uu sida gaarka ah dagaalkani u saameynayo waxaa ka mid ah dunida islaamka iyo guud ahaan bariga dhexe sida uu inoo faahfaahinayo yuusuf jaamac faarax oo ka faallooda siyaasadda caalamiga ah kuna sugan dalka britain dagaalkani sidiisaba horta kow wax yar inaan iftiimiyaan rabaa dagaalkana waa midiil laba afood leh khatartiisuu leeyahy ruushku hadduu guulaystana seeftaasi waxbay goyn doontaa hadduu guuldaraystana seeftaasi dhinac kale yeedna waxay goyn doontaa sidee bay xoogoy doontaa haddaba markaas ha ku horeeya dunida islaamka dunida islaamka intii muddo laga joogo hadda iminka nusqarni aan iraahdo soddonkii sannadood ee ugu dambeeyey dagaal barakaac dhibaato waxay ku socotay wadanada la idhaahdo islaamka waa markii ugu horeysay ee taariikh ahaan intii laga jooga dagaalkii labaad ee adduunka uu soo gaadhay alfaafkii ama albaabkii yurub dagaal aad iyo aad u khatar u qaraadh qaraadh qaraadh qaraadh oo weliba reer galbeed ama reer yurub ayna ku ayna u diyaar garoobin waa markii ugu horreysay dagaalka adduunka ka bacdi okay dhinacan ka baxay haddaba saameynta ugu weyn ee caalamul islaam u geysan doon waxa weeyaan wadanada bariga dhexe iyo wadanada la yidhaahdo waqooyiga africa sida wadanada libiya algeria morocco iyo intaas waqooyiga inta waqooyiga xigta ee mataqaanaaye africa han ku soo horeeya markaas aan ku bilaabo wadanadan middle eastiga ee bariga dhexe saameynta ugu weyn wuxuu u geysan doonaa horta kow waa sacuudiga iyo imaaraadka sacuudiga wuxuu la seexday ruushka sanadkii hore bishii sideedaad august wuxuu la seexday heshiis ah iskaashi military buu la seexday wadanka ruushka marka arrinkaas dhibaato badan buu geysan doonaa laba libiya waa waddan uu ku leeyahay ciidana u joogaan dhibaato badan ee xagga ka dhici doonta saddex wadanadii syriya oo saldhigga ugu weyn uu ruushku ku leeyahay bariga dhexe khatar weyn buuna ku sugaya xaggaas isna laftigiisa arrinka kale waa israel oo iyadna bariga dhexe ka tirsan israel waxay kula jirtaa waddanka iiraan waxa la yhaha broxy war dagaalayna toos iskugu qaadayn marka iiraan mukhaabaraadkiis waxay joogaan wadanka syriya ruushkuna wuxuu joogaa wadanka syriya marka laftigeega xaggaas isaga laftigiisu impacta ku yeela doontaa inta kale aan usoo noqdo sida ay sheegayso hay-adda la yidhaahdo stockholm international peace research institute ee kolka lasoo koobo loo yaqaano s i p r i waxay sheegaysaa hubka ugu fara badan ee bariga dhexe ama wadanada muslimiintu ay iibsadaan wuxuu ka yimaadaa wadanka maraykanka taana waa arrin kale marka maraykankii arrintan hadday markaas arrintan qaraaraato sidee la yeeli doonaa waa arrin iyana in laga faalooda insha allah dalka islaamka ah ee ay colaadani sida tooska u saameynayso ayaa ah dalka turkiga inkasta oo turkigu xidhiidh la leeyahay nato iyo ruushkaba haddana saameyn intee leeg ayuu dagaalkani ku yeelanayaa turkiga waxaa arrintaasi sharaxaadii naga siinaya yuusuf jaamac faarax oo ka faallooda siyaasadda caalamiga ah kuna sugan dalka britain turkigu waxa weeya wuxuu leeyahay laba marinbiyood laba marinbiyoodkaasoo adduunka caalamka la maro oo weliba toddoba waxaa jira marinbiyood adduunka la maro lix ka midi waa muslimiin hal midaa toon baa ku yaala wadanka laydhaha panama inta kale waa wadanada muslimiinta turkigu haddaba wuxuu maamulaa kan la ydhaahda fosfor iyo wuxuu maamulaa ku kaloo laydhahda dardanels isna waxa dadku aad u yaqaanaan fosfor fosfor marka heshiis baa jira montreo heshiiskii kun sagaal boqol lix iyo soddonkii bishii julaay labaatankeygii ilaa lix wadan ay ku seexeen ay sheegayaan inuu turkigu doomahaas cashuurna ka qaadi karin si xorana u mari karaan meeshaas laakiin heshiiska waxaa ku jira doomo military hadday ama khatar nabadgelyo badda madow hadday soo gasho turkigu tallaabo isaga xaq u leh inuu markaa qaado waa waxaana hadda ukraine ay ku andacoonaysa turkiga ka codsatay leedahay ka xir marinbiyoodka la yidhaahdo fosfors ka xidh ina maraakiibta ruushku inayna soo marin si aan anaga mataqaana dagaal inagu soo qaadin turkigu muu samayn karaa arrinkaas turkigu ma samayn karo wuxuuna u samayn karin turkigu wuxuu rabaa dhib badan baa loo geystay turkiga dagaal horta waxaa lagaga bilaabay kow dhinaca la yidhaahdo qeybta syriya xigta baa dagaal dagaalkii ku guuleystay waa markii ay soo baxday daroonkan la yidhaahdo bayraqda t b two ay mataqaanaaye kooxaha shiicada ay qaybtaas dagaal xoogle kusoo qaadeen turkiga xagga waqooyiga turkiga dagaalkaas waa kii ku dilay laba kun oo dagaalyahan oo shiica buu ku dilay waa dagaalkii lagaga cabsooday ee lagaga joogsaday oo macruushku gacan buu ku lahaa markaas waa markii lix iyo soddonka askar laga dili doono turkiga dagaalkii waa la wareejiyey kolkuu dagaalka ku guuleystay waxaa loo wareejiyey haddana jasiiradaha igen la yirahdo agen jasiiradahan isaga isku haystaan hadda iminka greeg baa loo wareejiyey jasiiradihiina guul fara badan buu ka gaadhay oo uu ka arrintaasi hub fara badanna uu samaystay wax allihi wixii intii soo gashay biyihiisaasna waa difaacday waxaa loo wareejiyey haddaba imika laga cabsi qabaa ay turkigu ay sii saadaaliyeen macal s for hunderenkii qorigii lidka diyaaradaha uu ruushka ka soo iibsaday waxyaalaha la yaabanaa waxay ahayd meel kale muu dhigin wuxuu dhiga badda madow badda madowna waa hadda iminka meesha laysku dararaay waana laba sano ka hor wuxuu dhiga turkigu qoriga lidka diyaaradaha ee s for hundred layidhaahdo ama s afar boqol layidhaahdo dadku aad ka u yaqaanaan oo ruush ka soo iibsaday badda madow buu dhiga waxaa la isweydiinayey muxuu badda madow u dhigaya ma dagaal baa jira waxyaalo badan baa lasii saadaalinaya waa maxay turkigu kow wuxuu ka helay meesha shidaal shidaalkii ugu badnaa gaasna waa ka helay labadaasba badda madow buu ka helay oo weliba cadad aan caadi ahayn oo aada u fara badana arrinka kaleo a mataqaanaa waxa weeyaan nabadgelyadiisa dhinaca qurata ee laga xumin kara dhinacaas ahayd marka dagaalkii iminka wuxuu u soo wareegay haddaba baddi madoobe
intaasina waxaa inoogu idin barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo